waxaa la yidhahdaa waxyaabaha la diiro laga helo caanahooda maarata dhacaankooda baa la isku yidhaha xiji isbeeyay leeyihiin xabag bay leeyihiin maydi bay leeyihiin way badan yihiin ma garad marka wuxuu u kala baxaa inahaas waxaa ugu fiican oo aad iyo aad hadda tayadiisa iyo ganacsigiisa waa aad uxun yahay geedka la yidhaha maydiga ma garad okay marka waxaa iiga warantaa see loo soo saaraa oo xijiga ama maydiga macnaha wax soo saarkiisaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo aad noogu faahfaahayso wax soo saarkiisu marba markii wadanku sidan ma ahaan jirin waxaa jiri jiray roobabaa di'i jiray gu iyo dayr iyo xiliyada roobku di'i jiray roobkii waa la waayey hadda wax soo saarkiisu waa yaryahay ganacsigiisina waa xumaaday oo wadankii loo iibgeyn jiray waxaa ka dhacay dagaalo wadankaas sacuudigaa loo iibgeyn jiray tan iyo intii dagaalkii uu galay gacanka wadankii dhaqaalihiis baa hoos u dhacay ganacsatadii galan jirtay xabagtaasna way wadankii way ka qaxeen marka sidaas baalka hadda wuxuu isku darsa tayala-aan iyo tabardaro geedka ku dhacday marka ka waran dhinacan abaaraha ah oo aada idinkugu soo noqnoqday wixii badnaa oo aad soo saari jirteen ma yaraysay aad bay u saameeyeen walaala sida xoolaha oo kaleeto weeye geedkaanu geedka neef xooluhu neef caano badan iyo neef caano yar bay leeyihiin geedkii caanaha laga maali jiray totally waa la dhammaaday oo wuu dhintay dhirtii caanaha yaraan jirtay oo hadda waa halbabaalbaala laga maala ma garat marka haddaanu roob helin wax soo saarkii waa yaraanaya ama maba la helayaba ha waa roobkaasu ku xiraya waa nafley noole weeye bis dhirta kale siday u baktidaa buu u baktiyayaa cid waraabisaana ma jirto waa geed ilaahay meeshaa ka saaray raxmaddaasu ku nooliyay
marka dadkiinan ka shaqaysta maxaa idinka soo gaartay haddee maadaama dad ka shaqaysto ku nool aad tihiin sidee nool ahaan idiin saamaysay aad bay noo saamaysay dhaqaalaha iyu hoos buu dhacay dadku waxay wa wa waa ku tabaalaysan yihiin aada iyo aad geedkaas haddii wax laga soo helona dhaqaali iibkiisi baa hoos u dhacay oo waxaa hoos u dhacay maarata badibiiciisi oo wadankaas cudiga baalkan cudig baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa maaragtay waxyaabaha la shito marka dad dadkii gadan jiray bahalkaasi waxay ahaayeen nimankaas sacuudiga oo meel kasta hageeyeen annaga sacuudigaanu u ganaageli jiray sacuudigana waa sidaan kuu sheegay dhaqaalihiis waa hoos u dhacay oo ganacsadana way ka carareen ma garata hadda maxay marka kiiladii oo kale ay joogtaa oo isbarbari markaa fiirisa hadda kiiladii imisa markii lasoo gooyo la siiyaa waagi hore labaatan doolar iyo baa la siin jiray shan iyo labaatan iyo baa la siin jiray haddeerna sideed doolar iyo bay maraysaa marka hoos u dhacaas maxaa keenaya laakiin ma inuu wax gataa la waayey miya mise tayaguusan lahayn maxaa keenayo
tayadiisina hoos bay u dhacday oo tiro ahaan iyo taya ahaan labadiiba hoos bay u dhaceen tiradii geedkii wuxuu soo saari jiray hoos bay u dhacday tayadii dhacaanka kasoo bixi jiray bahalkana hoos bay u dhacday ganacsigiina hadda waa kaas oo waddankaasaa loo ilgen jiray waddanki dagaaladaasaa ka dhacay waa waa waa hadeer waa biciisu halkaasu maraya sideed doolar iyo maraya dhaqaalaha puntland oo dhan walaal wuxuu ku jirsan yahay waa xoolaha nool iyo maydigaas ma garad hadduu askari yahay hadduu wasiir yahay iyo dhaqaalaha puntland aas-aaskeeda dhidbadase ah waxa waaye xoolaha nool iyo maydiga ma garad
marka maxay marka hadda samaynayaan dadkii ka shaqayn jiray maadaama sidaas waxtarkiisii uu u yaraaday maxaa la samaynayaa maxaa kale oo idin yaallo oo ka fikirteen
wallahi waa arrimaha isweydiin mudan weeye dadkii waxay ku dhawaadhaa dhulkii iyo inay dhuxushi shidaaneen walow hadee hadeer in badan dadweynaha iyo culimada iyo odayaasha iyo ka wacyigeliyeenoo hadeer laga jeejiyey laakiin dee qofki wuxuu rabaa wuxuu wixii wuxuu ka deberi jiray inuu meel uu maaragtay hadda dhirtaasa hadda lagu dhawaaqay oo beryaha hadda weerar waxaan uga haysa dhuxusha marka geedka miya isagana dadka dhuxusha marka la jarayo geedka xitaa miyuu ku jiraa saame ma la saameeyo oo dhibaato ma soo gaartay kuwa la jaraya ma kamid baa waayadan kaasu dhuxul male dhuxul male isagu dhuxul male geedkan xijiga ah dhuxul male xijiga waataan kuu sheegay oo dhowr nool buu kala baxaa midna dhuxul male laakiin dhirti kaleeto oo xooluhu ku noolaayeen oo aada ilaalinaysay oo baa baa baa la shidaya waa gartay marka waxaa ii sheegtaa dadkii kale ee dibadda aad u dhoofin jirteen ooma dibadda idinkaga iibsan jiro o tiri way iska daayeen sababtay u daayeen maxay tahay ganacsatadii ama dibadda loo dhoofin jiray waalow wadankii loo iibgeyn jiray inuu dagaal galay oo dagaal maaragtay ku jiro gacankaas halkaas baanu loo baanu baanu ka waxaynaa in wadankii kolley wax badan iska bedeleen oo dawlado isaga dameeyey ka dhasheen oo ma ganacsatadiisi iyo culimadiisi iyo walxeexey baan ognahay intaa ka waxa dhaafisa warkama hayno laakiin kolley waddanka sacuudi waan u iibgeyn jiray baalkii iyo yemeni baan u iibgeyn jiray yemenna waad ogtahay waxa ka socda dagaaladaas maqashaa burburtaba sidii soomaaliya u burburtay burburtay qaxootigoodii baa hadeer dhib weyn lagu haya sacuudigana waa waa idinka wax idinkama bahsoona dee alicad baa tihiin oo ergo iyadaa meel walba kama qabta sacuudiga war idinkama bahsoona ganacsadii way ka carareen waxna kolley anaga dadkii maydiga laga isin jiray sacuudiga waa ka weyn marka haddii shiraagii maydiga isin jira ma joogaan haddii marka su- sacuudiga aad u dhoofin jirteen uu sidaas noqday suuq kale maxaa loo raadin waayey suuqaa kale walaalo waxay ku xiran tahay dee annagu dawladna ma nihin shacbi baa nahay xoogsata ah marka suuq geyntaas waxaa laga rabaa maamulka puntland oo kaleeto iyo dawladda federaalka iyo baa laga rabaa waxyaabaha inay suuq u sameeyaan dadkaasna ay meel u jaheeyaaniin iyagaa laga rabaa dhibaatadatan cimilada keentay oo roob la-aantaana de kulli iyagaa wadanka xelo ka saaran wadanku dawlad buu leeyahay dawladda federaalka iyo maata maamulkaba iyagaa laga rabaa dadkaas siday u jahayn lahaayeen oo ula qaban lahaayeen waayahay aad baad mahadsan tahay maxamuud ismaaciil maxamuud league oo ka mid ah dadka ka shaqaysta ee, xijiga iyo meydiga ee gobolada puntland waad mahadsan tahay maxamuud asalaamu calaykum